Magaalada Luuq oo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka Gedo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayo dugsiga hoose dhexe sare ee Baabul Rayaan islamarkaana ay hirgeliyeen aqoonyahanada degmada. Munaasabada lagu daafurayo dugsigan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha waaxda horumarinta shahaadooyinka qaranka ee gobolka Gedo, maamulka dugsiga, aqoonyahano, waalidiin iyo marti sharaf kale. Maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Baabul Rayaan ee magaalada Luuq, Injineer Axmed Cabdi ayaa ka warbixiyay ujeedka loo daafuray dugsigan.
iskuulkan waxaa aasaasay dhallinyaro kasoo jeeda gobolka Gedo ee xaruntiisa koowaadna waxay ku taallaa magaalada Muqdisho waxaana la aasaasay labada kun iyo toban iyo afarta magaca koowaada loo bixiyey wuxuu ahaa alraxma ee, ugu dambeynna labada kun iyo toban iyo toddobada waxaa loo bixiyey baabur rayaan iskuulka wuxuu leeyahay iyadoo la- iyadoo waxa waaye la dhiirigelinayo barnaamijka tiknolojiyadda casriga ah ee maalinba maalinta ka dambaysa horumaraysa waxaan go'aansanay iskuulka inuu la qa- la jaan qaado tiknolojiyadda casriga ah sidaa darteedna iskuulka wuxuu isticmaalayaa teknoloji- teknolojiyadda dijitaalka ah taasoo suurto gelinaysa in eh, ardayga si wanaagsan waalidkiisii asaga iyo iskuulkaba ay isula socdaan dhaqdhaqaaqiisa agaasimaha waaxda horumarinta shahaadooyinka qaranka ee gobolka Gedo mudane dhaqane Cabdulaahi Cumar iyo qaar ka mid ah marsalaftii ka soo qayb gashay daafurka dugsigan ayaa bogaadiyey annaga ka wasaarad ahaan een, iskuulkan wuxuu noola mi- wuxuu noola mid noqon doonaa iskuullada kale ee ka dhisan ama ka- ma- ka howlgala degmada wixii xuquuqa ay leeyihiinna wuu lahaan doonaa insha allah kusoo beeriyey luuq gannaane waan soo dhowaynaynaa runtii waa arrin aad u fiican waxbarashadii waa socotaa waa hambalyo wey hambalyo mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyaan idin leeyahay Ee, aniga halkan waxaan maanta rabaa inaan ka sheego luuq horumarkeeda ay gaarsiiyeen wiilashannada aqoon-yahanada ah ee sharafta badan ee meel walba wax ku soo bartay toddobaatan iyo laba taariikhdu markay tahay tacliintii afkeennii kuwii noogu taliyey oo tamantaabinaya oo tilmaamaha ka bixi shibinaha tilmaamay shaqaladana taaga hamsahana tixgeli aad iyo aad aad u mahadsantihiin aniga xafladahan oo kale aad iyo aad baan ugu riyaaqaa midda diiniga ah iyo middan waxbarashada ah ee raggii ku soo guulaystay anigana waxaan rabnaa inaan iyo halkan ku guulaystaan wax ka bartaan dhammaantood ilaahay kharasiye raggii noo keenay waan kala godognaysaa oo luuq u dhashay gobolka gedo u dhashay oo arrintan keenay mar horena keenay mar dambena keenay isxilqaamay yaan u mahad celinaya allah mahadsan mahad kadib raggaasaan u mahad celinaynaa si kastaba ha ahaatee dugsiga hoose dhexe sare ee Baabul Rayaan ayaa ka mid noqon doona iskuulada sare ee ku yaala degmada Luuq islamarkaana door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta waxbarashada iyo tacliinta ardayda dugsiga sare